aan ku bilowne waxaa xalay dalka kanada ku geeriyooday allaha u naxariistay axmed cilmi guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee shirkadda somali airlan axmed ayaa sidoo kale ahaa aasaasaha website-ka caanka ah ee hiiraan online oo uu sameeyey bishii juulay ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii hiiraan dot com ayaa ka mid a websaydyadii ugu horreeyey ee af soomaaliya lagu qoro ee laga akhristay adduunka haddaba geeridiisa ayaan ka waraystay axmed cabdulaahi maajoor oo ku magac dheer kamanda ibraahim abikar nuur iyo cabdulaahi axmed cabdulle azari raggan ayaana markaasi ay asxaab iyo weliba shaqo wadaag dhinaca duulimaadyada wada ahaayeen waxaana marka hore ku hormaray axmed cabdulaahi maajoor kamanda guuri wuxuu ahaa nin soomaalinimada ku weyn tahay jecelna mar walba inuu ummadaas isku keeno isku aruuriyo soomaaliniman uu mar walba ku talin jiray aniga axmed guure hadda waxaan isku baranay hiiraan marka taariikh dheeraan isla soo marnay allah u naxariiste laakiin waa meel loo wada socdo asagana ilaahay qabrigiisa u fuday annagana ilaahay gadaashii nama fidnayo nin wuxuu ahaa bulsho ah waxaan ka wada baxnay dugsiga sare banaadir kii kadib asaga wuxuu ku biiray shirkaddan somali airline halkaasoo tababar loogu diro waddanka germany magaalada hamburg waa gartay marka maalmihii u dambeeyey ee noloshiisa ama waqtiyadii u dambeeyey muxuu ku howlanaa marxuumka wallaahi niyo marxuumka horta cudurkan horuu u hayay maruu hore uu ka raystay aniga isbuucii hore ayaan taleefonka wax yar kula hadlay asoo codkiisa daciif yah marka aniga kala dhignana waxay haddana taleefonku soo wacay waxay isla hadleen nin ay asaga isku loodahaayeen asna ay bilowta isla ahaayeen ibraahim abikar oo minnesota jooga ayaa markaas usoo socday marka waxaa yidhi warniyo intaadan soo bixin ha soo logoyna anaa isku dayaya inaan bal ogaado in loo tegi karay in kale marka axmed wuxuu yidhi markii dambe nimayo dadka inta ii imaan lahayn ha ii duceeyaan bas wax kale wax kale waxay taraay mala
mahadsanayd commanda sidoo kale waxaa qadka telefoonka ee gobolka minnesota ku jira ibraahim abikar nuur oo v o a lasoo xiriiray kana mid a duuliyaashii soomaaliya oo marxuum axmed guure ay soo wada shaqeeyeen saaxiibana ay ahaayeen ku dhowaad konton sano ibraahim bal nooga waran aqoontii aada isku lahaydeen guure iyo weliba qofkii uu ahaa
ummadda soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qaali ah aada u wanaagsan axmed xaaji cilmi guure kabtan somaali airline ahaa meediahana maaragta caan ka ahaa nin wuxuu ahaa aan la heli karin aqoon badanan u lahaa ilaa muddacdii konton sano ku dhowaad ilaa dugsigeenna sare ilaa iyo diyaaradihii ilaa iyo wixii ka dambeeyey waddanka burburkiisa iyo xataa maaragtay ninaan kala maqnayn ma aha nin dadka aada ugu adeegi jiray muxuu ahay kartidiisa iyo aqoontiisa xagga miidiyaha ayuu ahaa dadka tabaalaysan maaragtay u gargaari jiray dadka muxuu ahay voiceka ama cod aan laheenna gardiri jiro ayagana codku maaragtay websitekiisa hiiraan online uu adeegi jiray bilaa khadma u ahaa marka ilaahay maaragtay miisaankiisa allah ugu kabo nin noocaas u ahay ninka nin la heli kara ma aha ma ahayn weligay maara qof dhahaya axmed xaaji cilmi guure ayaa i dulmiyey amaalin dhib ii geystay nin iska qooslo oo kaftan badan oo maaragtay dadka aada ugu sheekeeyo oo yar iyo weyn iyo caruur iyo caroole iskugu mid ahayen oo ahay soomaaliya oo dhanna qabaa'ilkan iyo waxaan la kala qodobay waxaasna aan shaqo ku lahayn haddana waxaan jeclaan lahaa nin isagana kooxdeena ka tirsan oo bilotada somaali airline ahaa oo gruubkeena ahaa wasana aada u yaqiinay kabtan axmed xaaji cilmi guure oo la yiraahdo cabdulaahi axmed cabdulle azhari marka cabdulaahi azhari adina bal kusoo dhawow
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waa geeri naxdin leh oo nooga timid saaxiibkayo axmed xaaji cilmi guure lahaantii waa tiiraayoonanaa dhammaan in tayadii saaxiibka la ahayd la duuli jirtay soomaalika wada shaqayn jirtay xiriirka la ahayd saaxiib wanaagsan oo ilaa dhibka ka tiray buu ahaa ilaahay subxaanu qaadiri ah waxaan ugu baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo jannada dowsa geeyo innaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo walaalihiis iyo qaraabadiis samar iyo imaan uu ka siiyo sidoo kale dadkii tirada badnaa oo ku xirnaa oo saaxiibka la ahaa oo hiiraan online ku xirnaa oo aqoontooda ahaa axmed xaaji ibna iyagana sidoo kale dhammaantood waxaan uga direynaa tacsi sidaas oo kale aniga ibraahim waxaan ka wakiilnahay duulayaashii kale oo noo soo wakiishay inaanu baahino tacsidan inaanu baahino dhammaantayo waan isku ogeyn tacdiintaas tacdiintaasaan baanu gudbinaynaa waxaan leedahay dhammaanteed ehelo sabir iyo iimaan allahay naga siiyo isagana jannata firdowsaha ka waraabiyo
azariyow waxyaabaha lagu xusuusan doono ama lagu xusuusanayo adoo soo koobaya marxuum guure maxaa ka mid ah waa nin farxaana annagu intii aanu wada shaqaynaynay oo ama wax wada baranaynay iskuulka wuxuu ka baxay iskuula banaadir kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ilaa toddobaatan iyo toddobadii gruubkii ka baxay uu ka mid ahaa xalano galay soo dhammaystay tababarkaana aaday waxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo kaftan badan mararka qaarkood oo yaan dhicdhicin oo mataqaana dadka aan ku xadgudbin buu ahaa nin dadka xiriiriyuu ahaa saaxiibadiis isku xiruu ahaa waxa weeye nin cajaa'ib uu ahaa waad ka garanaysaa hiiraan online siduu yacni uu ka ahaayo dadka isugu xiri jiray waad ka arkaysaa marka dadkaasuu ahaa nin saaxiib wanaagsan oo ii keen axdi leh oo saaxiibnimo lehoo eheliyad leh buu ahaa runtii wuxuu ahaa nin sportia markaanu wax baranaynay ciyaarta boodadaah uu ka boodi jiray oo korka ah basketku cayaari jiray footballku cayaari jiray table tennisku cayaari jiray ninsaasuu ahaa waayihii dambe aanu shaqaynaya nin aada u shaqayna oo firfircoon buu ahaa guulistana ku fiican buu ahaa marka sidaasuu ahaa runtii qof aan dadka kala jeclayn oo dadka ii keenaan kala saarin oo soomaalida siday u badan tahay dadka kala saar ma ahayn buu ahaa nin isku kalsoon buu ahaa runtii alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka magac weyn oona weynay weeye runtii intayada kuwaasi waxay ahaayeen axmed cabdulaahi maajoor ibraahim abikar nuur iyo cabdulaahi axmed cabdulle azari oo ka mid ahaa duuliyaashii iyo raggii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka axmed guure oo ahaa aasaasaha websiteka hiiraan online iyo mid ka mid a duuliyaashani hore sidoo kale waxaa qoyska iyo ehelada uu ka baxay axmed guure u tacsiyeynaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow oo isagana aqoon durugsan u lahaa axmed guure oo ay dugsiga sare ee banaadir ee magaalada muqdisho ka wada baxeen